وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين cashirkeenna caawa ciwaankiisu waa tanqiyat lquluub sifaynta iyo daahirinta quluubta waxaynu ogsoonnahay walaalayaal inay nagu soo fool leedahay bishii ramadaan ilaahay subxaana watacaala khayr iyo wanaag haynagu gaadhsiiye waxaa dhacda bisha ramadaan waxyaabo fara badan in loo diyaar gareeyo iyadoo la nadiifiyo masaajida la xaadho la maydho la rijiyeeyo sidaas oo kale guryaha waxaa lagu sii diyaar gareeyaa cuntooyin ay kamid yihiin kuwii lagu afuri lahaa waxaan u malaynayaa quluubteenu inaanay ka liidan gogasha aynu nadiifinayno ee aynu diyaar garaynayno si ramadaan aynu ugu qaabilo intaaba waxaa ka muhiimsan walaalayaal quluubteenna inaynu daahirino oo aynu nadiifino oo aynu sifayno si bisha ramadaan aynu ugu qaabilo oo bishaasi ay noqoto mid markaa shaqaysa khayr iyo wanaag midho fiicanna inoo dhasho waxaynu ognahay walaalayaal ilaahay subxaana watacaala addoomahan markuu abuuray umuu abuuri umuu abuurin ciyaar iyo jees jees ilaahay subxaana watacaala ujeeda ayuu ka lahaa abuurkooda afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabata wa anakum ilayna laa turjacuun buu yihi rabbi waxaad u malaynaysaan inaanu idin abuuray jees jees iyo ciyaar iyo macno la-aan oo ilaahay subxaana watacaala xaggiisa aan laydin soo celinahayn taasi dhici mayso ilaahay xaggiisaa laydin soo celinaya waa laydin xisaabinaya waana laydin abaal marinaya ayaxsabu linsaanu an yutraka suda insaanku ma waxa u malaynayaa in laga tegaayo iyadoo waxbana la farin waxbana aan laga reebin oo sida xoolaha oo kale wax waliba fasax ay u yihiin ilaahay addoomihiisa walaalayaal saa kama u dhigin waxaa addoomihiisa uu ka dhigay mawaarid takliif meesha ay ku soo aroorto ilaahay awaamirtiisu iyaga ayaa kuwa wax laga xaaraantimeeye iyaga ayaa kuwa wax lagu waajibiyo ilaahay subxaana watacaala addoomaha markuu ka dhigay kuwa mukalafiina waxa uu siiyey shaqadaasi wixii ay ku qaban lahaayeen wixii ay ku qaban lahaayeen cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga ay kaga fogaan lahaayeen xumaanta iyo sharka ilaahay tabaaraka watacaala waxa uu siiyey alcilmu waalcamal aqoon iyo camal wax allaale wixii ay ku gudan lahaayeen ilaahay qalbi buu siiyey maqal buu siiyey arag buu siiyey xubno kale ayuu siiyey xubnaha dhammaantood waa nicmo ilaahay addoomihiisa ugu deeqay fadlan minhu xubnaha caynkaasiyo ilaahay tabaaraka watacaala addoomihiisa waa ugu gallad sheegta aayaadka qur-aanka qaarkood sida ku soo aroortay xubnaha qofka ku isticmaalo ilaahay daacadiisa waxa uu noqonayaa mid ilaahay nicmada uga mahadnaqay oo maray waddadii ilaahay tabaaraka watacaala raalli gelinaysay xubnahaasi qofka ku isticmaala sida naftiisu ay doonayso sida shahwadiisu ay tahay oo ilaahay tabaaraka watacaala xaqii uu ku lahaa aan ilaalin waa uu ka murugoon doonaa arrinta noocaas iyo maalin la weydiin doono waxaanu shaki ku jirin walaalayaal in xubnahaasi qofka laga waraysan doono oo la odhan doono muxuu idinku qabtay qofkani in qofka la laftiisana xubnahan la weydiin doono oo la odhan doono xubnahaasi maxaad ku qabatay ina asamca waalbasara waalfuaad kullu ulaaika kaana canhu mas-uula ilaahay wuxuu leeyahay maqalka iyo aragga iyo qalbiguba waa kuwa maalinta qiyaamo la waraysanayo iyagaa la waraysanaya addoonkiiba wax laga weydiinaya addoonkana waa la waraysanaya iyaga ayaa wax laga weydiinaya bal wixii uu ku qabtay iyo in ilaahay tabaaraka watacaala waajibkiisii uu ku gutay xubnaha caynkaasi iyo walaalayaal waxaa boqor u ah oo xaakimo oo taliyo u ah oo maamulo ay ka amar qaataan oo haddii uu hagaagu toosnaado ay toosnaanayaan haddii uu xumaadu leexdana ay la leexanayaan qalbiga siduu sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kullu waidaa fasadat fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalb wuxuu leeyahy nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jasadka waxaa ku jirta waslad waa ay yar tahay laakiin shaqada ay qabatay iyo hawsheeda ayaa weyn raadka ay ka tagtaana waa ballaadhan yahay wasladaasi haddii ay hagaagto jidhkao dhan baa hagaagaya carabkaa hagaagaya oo indhaha hagaagaya oo gacmaha hagaagaya oo dhagaha ayaa hagaagaya haddii xubintaasi ay fasaha hadday kharibanto oo ay noqoto mid hawsheedii gudan weyda xubnaha kaloo dhanna waa la kharibmayaan wuxuu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam alaa wahiya aljasad xubintaasi waa jasad alaa wahiya alqalb xubintaasi waa qalbiga qofka ibnu aadamka waxa weyaan ilaahay tabaaraka watacaala uu siiyey qalbigu maadaama uu yahay ka xubnaha maamulaya waxaanu shaki ku jirin in isaga la weydiin doono xubnaha kale yowma alqiyaama waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wa kullu raacin mas-uulun can raciyati mid kasta oo wax loo diray oo cid maamulo looga dhigay maalinta qiyaamo waa la weydiinaya in shaqada ayaa hawsha uu ka soo baxay oo mas-uuliyadda sideedii u gutay iyo inuu waxa weeyaan dayacay maadaama walaalayaal qalbigu sidaa uu yahay in tixgelin la siiyo oo hawl badan lagu bixiyo hagaajintiisa iyo toosintiisu waxay noqotay shaqada ay ku mashquuleen dadka wanaagsane safarka ugu jira ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa waxay noqotay waajibka u weyn ee saaran qofka ibni aadamkaa hawl kalena weliba meesha way taallaa markuu ogaaday caduwullahi ibli cadowgii ilaahay ee ibliis qiimaha uu leeyahay qalbiga ibni aadamku iyo martabada iyo darajada uu ka taagan yahay jasadka iyo haddii isagu hagaagay inay xubnuhu hagaagayaan hadduu kharibmana inay kharibmayaan waxa uu sameeyey ibliis inuu weerarkii u weynaa kusoo qaaday qofka ibni aadamka qalbigiisa intaanu weerarin carabkaaga qalbigaagu weeraraya intaanu weerarin dhagahaaga gacmahaaga lugahaaga intaanu weerarin indhahaaga halka uu kaa weeraraya waa qalbiga waayo waa asalkii weeyaan marka la doonayo dawlad in la burburiyo waxaa weerarka lagaga beegaa meesha u daran ee xayawiga ee dawladdaasi haddii waxa weeya laga burburiyo aanay ka dhaqaaqi karin ibliis ibni aadamka halka u daran uu ka weeraraya waa qalbiga weyi wuxuu qalbiga ibni aadamka ku furay wasaawis aada iyo aada u fara badan waxaa xaggiisa uu soo jeediyey shahawaadka oo dhan isagoo kula dagaalamaya waxa uu qurxiyey qofka ibni aadamka axwaal iyo acmaal ka awdeysa dariiqii xaq ahaa ee ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay waxa uu diyaar gareeyey ibliis asbaabtii ibni aadamku uu ku lumi lahaa dhammaanteed ee ka jari lahayd dariiqa xaqa waafajintana waxa weeyaan seesin lahayd ibliis waxa uu dhigtay walaalayaal dabina waaweyn waxa uu sameeyey kayd iyo makr iyo shirqoolla aada iyo aada u waaweyn haddii qofka ibni aadamka ahy dabinadaasi aanu ku dhicin waxaa dhacaysa in dabinada noocaasi ay yaraha kiyaan oo socodkiisii waxa weeyaan ay kala dhimaan weerarka caynkaasi ee ibliis uu soo qaaday dabinadaasi waxa weeyaan uu dhigtay lagaga badbaadi maayo ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kaalmadiisa iyo kaalmaysigiisa mooyaane iyo in lagu dadaalo asbaabta ilaahay tabaaraka wa tacaala raalli gelinaysa la taxqiijiyo sideeda looga soo baxo cibaadada ilaahay tabaaraka wa tacala uu inoo diray addoonku hadduu cubuudiyada taxqiijiyo oo addoon dhaba ilaahay uu noqdo ibliis weerarkiisa waa iska difaaci karaa ilaahay baa arrinkaa u ballan qaaday ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan addoomahayga wadda aad u martid heli maysid buu yihi ilaahay tabaaraka wa tacaala idan adiga iyo ibliiska waxaa idinkala teedaya jidaarka aanu kuu soo dhaafi karin wa an takuna lilahi tabaaraka wa tacaala cabdan xaqiiqa ilahay inaad addoon u noqoto dhab ahaan weeyaan haddii ilaahay addoon dhaba aad u noqotid waxa aad ka mid noqonaysaa kuwa ibliis uu ka quustay ibliis wuxuu tilmaamay addoomahoo dhan inuu lumin doono wuxuu ihi ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoomahaaga ilaahay oo aada saafi yeeshay ee qalbigooda aada hagaajisay mooyaane inta kaleo dhan waa lumin doonaa buu ihi ibliis weerarka noocaasi ah ee aadka iyo aadka u daran iyo dagaalka ibliisiga ahi markii uu ku dhacay quluubtii quluubtii waxay u qaybsantay walaalayaal saddex qaybood quluubta qaarkood dagaalka noocaasi waa ay ku dhinteen waxa ay noqdeen kuwo geeriyooday quluubta qaarkeed dagaalka noocaasiya waa ku dhaawacantay oo ma aanay dhiman caafimaad iyo badbaadiyo nabadgelyo dhamaystiranna ma haysato quluubta qaarkeed dagaalka kumay dhiman kumanay dhaawacmin dagaalkaasi waxa ay ka baxday iyadoo bad qabto caafimaad qabta iyadoo nool oo waxa weeyaan aan dhiman waxa uu noqday markaa jasad qalbigu sida jasadka oo kale sida jidhka oo kale sida jidhka ayaa u qaybsamay qalbigu waxaynu garananaa walaalayaal dadka ibni aadamka waxay uqaybsamaan kuwo dhinta iyo kuwo waxa weeyaan buka oo aan caafimaad qabin iyo kuwo caafimaad qaba oo nolol iyo caafimaad ilaahay tabaaraka watacaala u kulmiyey quluubta dadkuna waa sidaas oo kale qalbigu ama waa mid dhintay ama waa mid waxa weeyaan dhaawacan oon caafimaad qabin ama waa mid nool oo badbaaday oo wax xanuuna iyo wax dhibaato haba yaraatee aan la kulmin oo aanay hayna waxa insha allahu tacaala aynu bal wax yar ka odhan doonaa qalbiga caafimaadka qaba waxaynu usoo horraysiinay sharafta uu leeyahay awgeed qadarkiisa oo sarreeya iyo iyadoo qofna aanu badbaad ahayn yowma alqiyaama ilaa ilaahay tabaaraka watacaala qalbi caafimaad qabo nool inuu kula kulmo mooyaane yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim yowma alqiyaama xaqiiqadiisu waxay tahay waa maalin xoola aanay waxba tarahayn ha badnaadaan ama ha yaraadaan caruur iyo inamo waxba qaban maayaan ilaahay kaama difaaci karaan waxaa maalintaa badbaadaya man ata allaha biqalbin saliim ilaahay mid ula yimi qalbi caafimaad qaba oo badbaaday oo ah qalbiga ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ammaanay waxaa isweydiin la qalbiga caafimaadka qaba waa jir sifadiisu maxay tahay qalbiga caafimaadka qaba wa huwa aladii salima min kuli shahwa tukhaalifu amra allahi wa nahya wa min kuli shubha tucaaridu akhbaar allahi tabaaraka wa tacaala waa qalbiga ka badbaaday shahwo kasta shahwada waxaa la yidhaahdaa macaasida iyo xumaanta naftu ay jeceshahay shahwadaasi oo khilaafsana ka hor imanaysa ilaahay amarkiisa iyo nahyigiisa taasi waa uu ka badbaaday oo macsiya qalbiga boos iyo makaan kuma leh waxaa kaloo uu ka badbaaday shubho kasta iyo shaki kasta oo keensanaya inuu ka shakiyo ilaahay warkiisa ama ilaahay tabaaraka watacaala warkiisa inuu radiyo oo uu celiyo qalbigani waxa uu ka badbaaday inuu addoon u noqdo cid aan ilaahayn tabaaraka watacaala waxa uu ka badbaaday inuu xaakim iyo taliye ka dhigto cid aan ahayn nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaahay raalli ahaashiisu wax walba ka door biday oo goor kasta uu door biday waxa uu ka fogaado o uu ka dheeraaday waxaa ilaahay subxaana watacaala cadho gelinaya wuxuu leeyahy sheekha la yidhahdo ibnu lqayim qalbiga nabadgelyadiisu dhamaystirmi mayso ilaa shan arrimood laga helo oo shan arrimood uu ka badbaado min shirkin yunaaqibu tawxiid ilaa uu ka badbaado shirki burinayo tawxiidkii iyo ilaahay keliyeentiisa wa bidcatin tukhaalifu sunna iyo bidco burinayso meesha ka saaraysa sunnadii rasuulka wa shahwatin tukhaalifu alamra shahwe iyo jacayl addoonku uu jecel yahay macsiyada oo khilaafsan ilaahay amarkiisa ilaa uu ka badbaadiyo wa gaflatin tunaaqidu dikra iyo mooganaan iyo kaflo taasi oo meesha ka saaraysa xuskii iyo xusuusnaantii qalbigu ilaahay uu xusi lahaa tabaaraka wa tacaala ee ilaahay uu xusuusnaan lahaa wa hawan yunaaqidu atajriida walikhlaas iyo hawo qofku haddii uu raaco ka hor imanaysa ikhlaaskii inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala niyadiisa u barax tiro iyo inuu noqdo mid ilaahay tabaaraka wa tacaala kelidii ka amar qaata shanta arrimood ilaa qalbigu uu ka badbaado nabadgeli maayo caafimaadna heli maayo nololna heli maayo wa haadihi alkhamsatu xujabun can illaahi tabaaraka wa tacaala shantaasina ilaahay bay dadka ka xijaabaan buu leeyahy ibnulqayim oo qofka shantaasi arrimood ay ku dhacaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ay ka xijaabayaan oo ay ka teedayaan waxaa meel ay ugu xidhayaan oo jeel ay u gelinayaan shaydaanka iyo ehelkiisa iyo atbaacdiisa ilahay waxa uu ka warramay walaalayaal qalbiga ibni aadamku inaanu nolol helahayn iftiin iyo nuurna aanu helahayn ilaa waxyiga inuu rumeeyo uu raaco mooyaane waxyigu waa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayhi wacala alih wasalam waxa uu ihi ilaahay isagoo arrintaa inooga warramaya wakadalika jacalna wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina waxaanu ku waxyoonay nebi maxamedow ruuxan min amrina waxyiga waxaa lagu tilmaama inuu yahay ruux naf inuu yahay baa lagu tilmaamay waxyigaasi intaanu ku iman kitaabna maad garanahayn iimaanna maad garanahayn walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina laakiin waxyigaa waxaanu ka dhignay nuur aanu ku hanuunino oo iftiin aanu uga dhigno xaq iyo baatilka uu ku kala garto ka aanu doonno ee addoomahayaga kamid a ilaahay tabaaraka watacaala aayadda waxa uu ku kulmiyey ruuxda oo ah shayga noloshu ay kusoo xaasisho oo haddii ruux la waayo jasadkii ay ka baxdo macnaheedu waa dhimasho arrinta labaad ee ilaahay tabaaraka watacaala aayadda uu ku sheegay waa nuur nuurka waxaa lagaga baxaa mugdiga iyo meesha aan iftiinka lahayn waxbaa lagu iftiinsadaa wixii ku dhibeeyo wixii kale ayaa waxa weeyaan kugu kala muuqanaya waxaa ilaahay uu ka warramay labada arrimood nolosha iyo iftiinkaa in labaduba ay ku jiraan kitaabka ilaahay tabaaraka watacaala fa huwa ruuxun taxyaa bihi alquluub wa nuurun tastadiiu bihi wa tastashriq waxyigu waa nolol quluubta ay ku noolaato qalbi waxyilaan ma noolaan karo waa iftiin iyo nuur quluubta ay wax ku iftiinsato waxaa ilaahay tabaaraka watacaala inooga warramay walaalayaal oo aayaddan iyo aayaad kaleba ayna tusinayaan qalbigu inaanu noqon karin mid caafimaad qaba oo badbaaday oo dagaalka ibliis uu la galay ka soo baxay isagoo dhibaata aanay gaadhin ilaa saddex arrimood in laga helo mooyaane an yakuuna mudrikan lilxaqi muriidan lahu mu'siran lahu calaa hayr saddexdaa arrimood u fiirsada waa inu noqdo xaqa mid garanaya qalbi aan xaqii garanahayn oo jahli uu maasheeyo uu degay qalbi nool oo caafimaad qaba maaha jahligaasi qalbiga ayaa u dilaya waa geeri ka horeysa geeridii qofka jasadkiisa uu dhiman lahaa arrinta labaad waa inuu noqdo qalbigaasi mid xaqii doonaya waxaa dhici karta qofku isagoo xaqii garanaya xaqii inaanu doonin waxbana aanu kasoo qaadin oo iska garab maro qofkaana qalbigiisu ma noola arrinta saddexaadna waxa ay tahay xaqa waa in wax walba ka horumarinayo qalbigu waxaa laga yaabaa qofku xaqii inuu garanayo oo xaqii uu doonayo laakiin xaqa uu doonayo arrin kaloo khalado uu doonaya marka ay u sinmaan ee ugudboon u gudboonaadaan inuu xaqa iska dhaafayo arrinta kale u qaadanayo qalbigaasina ma noola idan haddaad doonayso qalbigaaga inaad ogaatid inuu nool yaho oo caafimaad qabiyo in kale war waxaad eegtaa xaqa intuu ka yaqaano qalbigaagu iyo xaqa inuu doonayo inaanu doonahayn iyo xaqa iyo arrimaha kale ka uu door bido ee qalbigu waxa weeyaan uu horumariyo waxaa walaalayaal jira calaamaad lagu garto qalbiga caafimaad qabkiisa iyo noloshiisa calaamaadka waxaynu usheegaynaa maaha inay sheeke inoo noqoto waxaynu usheegaynaa bal inaynu quluubteena dib ugu noqono dhammaanteenba haddii calaamaadka caafimaad qabka qalbiga tusinaya aynu helno taa macnaheedu waxa uu yahay inuu qalbigeenu nool yaho o caafimaad qabo waa inaynu ilaahay mahadino tabaaraka watacaala waa ynu dhahna alxamdu lilah caafimaadka waa inaynu u ilaalino qalbiga waa aynu ka ilaalino xanuunka iyo bukaanka waxa keenaya waxaa kamida walaalayaal calaamaadka caynkaasiya qalbiga saxiixa ee caafimaadka qaba ee badbaadi yu'tiru naasica shaafi cala daari lmu'di shayga waxtarka leh ee uu ku bogsanayo ayaa uu ka door bido o uu ka horumariyaa shayga dhibaaya ee waxa weeyaan caafimaadkiisa waxyeelaya waxaa ugu qiimo badan walaalayaal oo ugu waxtar badan waxyaabaha qalbigu uu quuto aliimaanu billahi tabaaraka watacaala wa taacatuh ilahay in la rumeeyo oo ilahay la adeeco qalbigu hadduu caafimaad qabo iimaankaasi oo a ka anfacayo uu ku bogsanayo daacadaasi oo hata uu ku badbaadayo ayaa wax walba waxa weeyaan uu ka horumarinaya wa anfacu ladwiyati dawaau lqur'aan dawooyinka ta ugu qiimo badan ee ugu waxtar badan waa dawada waxa weeyaan qur'aanka la yidhaahdo qalbigu haddaba hadduu caafimaad qabo waxa uu sameeyaa dawadaasi waxtar kale iyo gidaaga quudka waxtar kale ayaa shay walba uu ka horumarinaya waa ilaahay la rumeeyo oo ilaahay la ateeco oo qur-aanka rabbi tabaaraka watacaala la akriyo oo lagu camal falo oo ilaahay awaamirkiisa la qaato ilahay waxa uu reebena laga dheeraado arrinta noocaasi waxaa daliila u tahay oo calaamada u tahay qalbigaasi inuu caafimaad qabo haddiise qalbigu arrintaa cagsigeeda uu sameeyo oo waxa dhibaataynayo ah kufriga gaalnimada iyo macsiyada iyo waxa aan ahayn dawada ee daaga iyo xanuunka ah uu noqdo mid door bidayo ka horumarinaya wixii anfici lahaa waa calaamad tusinaysa qalbigaasi inaanu caafimaad qabin calaamad labaad waxay tahay qalbigu hadduu caafimaad qabo adduunyada waa uu ka guuraa waxa uu guuro aakhiro ilaa uu noqdo ama uu u ekaado sidii mid kamid a ahlulaakhira aakhiro markaa dadkeeda mid kamid a jasadkiisi waxa uu dhex joogaa dadka daahirkiisi dadka ayaa u muuqdaa laakiin qofkan qalbigiisu waa uu maqan yahay aakhira ayaa uu ku mashquulsan yahay waxa uu og yahay adduunyadana inana inaanay ahayn gurigiisii rasmiga ahaa adduunyadana inuu ku yahay mid qariiba oo u yimi inuu hawl ka guto hawshaasi markuu gutana ay tahay wadankiisi inuu unoqdo faxaya calaa jannaati cadnin fainahaa manaaziluka alulaa wa fiiha almukhayamu walaakinana sabyu lcaduwi fahal taraa nacuudu ilaa awطaanina wanaslamu wuxuu leeyahy ibnu lqayim raximah llah waxaad ku soo dhawaataa qalbigii iyo jasadkiiow jannooyinkii nagaadiga fainahaa manaaziluka alula waa guryahaadii hore weeyaan xaggee baa laynaga soo saaray ibni aadam aabaheen aadam iyo xawa miyaan jannada laga soo saarin gurigeena asalkii markaa jannada ayaa u ahaa markaa gurigaagii asalka ah ee hore kusoo dhawow buu leeyahay maxaa adduunyadan ina keenay cadowbaa ina soo qafaasho ina keenay waa shaydaan ayaa jannadii naga soo saaray ee fahal taraa nacuudu ilaa awtaanina wanaslamu war ma u aragtaa inaynu ku noqono wadankeenii rasmiga ahaa oo aynu badbaadno dhibkan adduunyada waxa weya aynu ka badbaadno qaala anabiyu calayhi asalaatu wasalaam licabdillaahi bni cumar kun fi dunyaa kaanaka gariib aw caabiru sabiil adduunyada waxaad ku ahaataa bu uhi cabdillaahi ow sidii mid gariibo wadankiisii meelaan ahayn jooga ama caabiru sabiil oo wadahaya ha degin adduunyada ha moodin inay tahay wadankaagii liannahu waad dhaafaysaa waa aad ka gudbaysaa waa meel loogu talagalay inaad shidaal ka qaadato war waxaad ka warantaa qofku marka uu safro marba magaaluu soo maraya marba waxa uu soo maraya meel kaalini ay ku taalo shidaal buu ka qaadanaya sahay buu ka qaadanaya waa u dhaafaya meeshuu ku socday buu u dhaafaya bal waxaad ka warantaa haddii qof ibni aadamka kamidii meelaha uu maraayo ee ahayd inuu sahay ka qaato ama shidaal hadduu iska fadhiisto idhahdo halkanaan degayaa ka waran oo aanu ku noqon reerkiisa iyo caruurtiisa iyo dadkiisa iyo hawshiisu meeshii ay taale dadku qofka noocaasiya maxay ku tirinayaan soo odhan maayana waa nin safiiho mudayica oo wax magarataa oo dantiisa waxa weeyaan aan garanahayn qofka adduunyadan isku ilaabaye moodaya inuu iyada ku waarayo ee iyada waxa weeyaan aakhire ka doorbidaya ee aakhire aan u diyaar garoobaha inaan usaha qaadanahayni sidaasi ayaa u ka dhigaya qofka muuminka ee qalbigiisu waa caafimaadka qabaa adduunyadan hariib buu ku yimi wuxuu garanaya inuu ka baxayo wuxuu hi nabigu calayhi salaatu wasalaam acmaaru ummati maa bayna sitiin wa sabciin sana wa qaliilu man yujaawizu dalik ummadayda cumrigeedu waa lixdan ilaa toddobaatan sanadood inta ka dhaxaysa waxaa yar qofka intaa dhaaf marka lixdan sanadood ama toddobaatan sanadood ugu badnaan meel aad joogayso bal waxaad ka waranta haddaad ka door bidood ka horumariso oo aad isaga awgii marka aada u dayacdo meeshii weliga aada joogayso ee meel laba waxa weeyaan aanad u dhaafahayn ee haddii naciim aad kula kula kulantana uu ku daa'imayin haddii cadaab iyo ciqaab iyo cadaalla aad kula kulantana mid daa'ima ay noqonaysa haddii qofku yahay kaafir haddii kalena qofku uu noqonayo mid waxa weeyaan khatar ku jira wuxuu yihi caliy bin abi aalib radia allahu canhu ina addunyaa qad taraxalat mudbira wa ina alaakhirata qad taraxalat muqbila walikullin minhuma banuun fakunuu min abnaai alaakhira walaa takunuu min abnaai addunya falyawma camalu walaa xisaab wagadan xisaabun walaa camal adduunyadii waxau ihi waa ay guurtay cali bin abi aalib radia allahu canhu iyadoo jeesatay oo tagtay maaha meel waxa weeya nagaadi waa meel socota oo dhammaanaysa oo aan waarahayn waxa uu leeyahay aakhirana waa ay soo guurtay iyaduna xaggaagay usoo socotaa maalin kasta oo waa uu beryo xagga aakhira inu dhawaanayna mar kastoo gabal inoo dhaco adduunyadiina waa aynu kasii guurayna waa aynu ka fogaanayna waxa uu leeyahay caliy bin abi aalib radia allahu canhu adduunyadu dad bay leedahay aakhirana dad bay leedahay ka mid noqda dadka aakhiro aakhirada u shaqaysta u diyaar garoobay ha ka mid noqonina dadka adduunye kuwa adduunye isku ilaabay aakhiro iska ilaabay ogaada maanta waa camal waa la shaqaysanayaa maanta oo maanta cid ku xisaabinaysa ma jirto miisaanki weli lama dhigin suxuftii acmaashu ku qorayd la qaybin maayo maanta su-aalo ilaahi tabaaraka watacaala maanta ku weydiin maayo adiga ayaa arrinka lagu daayo oo lagu yidhi warba wixii ku anfacaya sana wixii ku dhibayana iska ilaali dantaadana garo laakiin berri toole camal ma jiro markaad dhimato idaa maata ibnu aadam inqataca camalu ibnu aadamku markuu dhinto camalkiisa ugo ayaa buri nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam berri toole waxaa jira waa xisaab wixii aad samaysay ayaa lagaa xisaabinaya oo waxa weeya wax lagaa weydiinaya marka xisaabta noocaasiyo u diyaargarow diyaargarowgeeduna waxau noqonaya maanta inaad shaqaysato oo xisaabtaada aada isku dubaridato oo adigu waxa weeyaan aada isxisaabiso inta waxa weeyaan aan lagu xisaabin qalbiga walaalayaal saxiixa ah iyo qalbiga kaleba waxaa culimadu ay ku mateleeno markaasi ay kala midhigaan sanad ayaa ay kala midhigaan sanad sanadkaasi waa geed oo kale geedkaasi waxa uu leeyahay laamo waaweyn saynu garanayno laamaha waaweyn laamo yaryar baa ka farcama laamaha yaryari waxay leeyihiin caleen qoyan ayaa ay leeyihiin waxa u leeyahy ibnulqayim raximah llah sanadku waxa uu ka dhigan yahay geedkaas laamaha waaweyni waa bilihii laamaha yaryari waa maalmihii caleentuna waxay ka dhigan tahay saacadihii midhaha geedkaasi uu dhalaya ee qofkii waxa weeyaan beertay uu dhalayaa waa marba wixii uu shaqaysto wixii uu beertay marba wey haddii daaco iyo khayr qofku uu shaqaystay midhaha geedkaasi uu dhalayo oo sanadkii iyo waktigiisa ahi waxa ay noqonaysaa waxa weya midho aada u macaan oo uu ku raaxaysto raalligeliya haddii kalena midho aada iyo aada u qadhaadh oo uu ku margado waxba aan u tarin ayaa geedkaasoo bimacnaa waktigiisii uu dhalaya miyaad garanaysaan geedkaa midhihiisa maalinta la goosanayo maaha maanta waa yawma almicaad maalinta ilaahay xaggiisa loo noqdo tabaaraka watacaala ayaa geedkaa midhihiisa la goosanaya maalintaasi ayaa ay kala caddaanaysaa qofka beertay geed geed midho fiican leh iyo qofka beertay geed waxa weeyaan midho qadhaadh leh qofka beertay xabxab macaan iyo ka beertay waxa weeyaan xabxab dameeraad maalintaasi ayaa ay kala baxaysaa waxaa markaa loo baahan yaha walaalayaal maalinta noocaasi ee loo diyaar garooba qalbiga saxiixa ee caafimaadka qaba laa yashbacu min taacati illah walaa yafsuru can dikri rabbi walaa ya'nasu bigayri ila biman yaduluhu calayhi wayudakiruhu bih qalbigu hadduu caafimaad qabo ilahay taacadiisa kama dhargo waxaynu garana walaalayaal jasadku hadduu caafimaad qabo raashin fara badan buu qaata weliba waktiyo isku dhow dhow buu raashinkaasi qaata haddii waxa weeyaan laba nin loo soo dhigo raashin waxa weeyaan aada u fiican oo si fiican loo diyaariyey oo nin si fiican raashinkaa uu cuno oo xeeradaasi waxa weeyaan gunta uu ku hubsado waxba aanu kaga tegin maxaa dadku ay onayn ninkaasi uu caafimaad qaba soo maaha war waxaad ka warantaa ka yaro taataabta oo dhowr jeer intuu qaato biyo yar intuu cabo dabeetana ka faraxasho maxaa loodhana war ninkani ma caafimaad qaba waa buka qalbiguna waa saas oo kale qalbiga ilaahay daacadiisa aan ka dhargahayn waa qalbiga caafimaadka qaba wey qalbiga ilaahay tabaaraka watacaala daacadiisu aanay u dhandhamahayn ee waxa weeyaan macaasidu ay madoobaysay ay awday qalbigaasi waa qalbiga waxa weyaan aan caafimaadka qabin qalbigu hadduu caafimaad qabo ilaahay xuskiisa tabaaraka watacaala carabka qofka waxa weeyaan uu ku jira kama daalayo waxay yidhahdeen culimadu quluubtu waxa ay ka dhigan tahay dheriyo dheri karayo raashin uu ku jiro carabadiina waa almakaarif wixii dherigaa la darayo weeyaan carabka qofku marba wuxuu soo darayaa waxaa qalbigiisa ku jira sida waxaa weelkaa dherigaa la gelinayaaba marba wixii ku jira uu soo daro haddii qofka qalbigiisu uu buko dee xanuun infection iyo caabuq buayuu soo qaadaya carab oo malqaacadii qalbiga la geliye haddii qalbigu uu caafimaad qabana wax udgoon oo waxa weeyaan dhadhamaya oo dadka dhagahooda iyo qulubtooduba ay ku raaxaysato ayaa waxa weeyaan carabadu ay soo qaadayaan markaa qalbigaagu waa dheri carabkaaguna wixii aad daraysa weyaan haddii markaa qalbigaagu uu caafimaad qabo ilaahay tabaaraka watacaala xuskiisa kama daalayo qalbigu hadduu caafimaad qabo ilahay buu heshanaya cid kale uheshan maayo ilaa cidda ilaahay xusuusinaysa mooyaane saa awgeed qofka qalbigiisu waa caafimaad qaba waxa uu la saaxiib yaha u jecelaya dadka wanaagsan ee ilaahay uu xusuusinaya iyaguna ilaahay xusuusinaya ee marka uu khaldamo toosinaaya marka uu saxsan yahayna waxa weeyaan dhiiri gelinaaya wuxuu yihi abulxusein alwaraaq xayaatu lqalbi fii dikri alxayi aladi laa yamuut qalbiga noloshiisu waxa ay ku jirtaa xuska uu xuso allaha tabaaraka watacaala xayiga ee aan dhimanahayn allaha xayiga aan dhimanahayn haddii qalbigu uu xusi waayo waxa ay macnaheedu noqonaysaa qalbigaasi inuu yahay mid dhintay quluubtu inay ilaahay tabaaraka watacaala xusto oo daacad iyo khayrkiiyo wanaagga aanay ka dher aanay ka dharginin adduunyada waxa yaalla waxa ugu wanaagsan weeyaan qofka adduunyada aan intaas samaynina adduunyada waxa uu ka baxay isaga oo faqiira oo wax allaale wuxuu ka faa'idaani jirin waxay yidhaahdeen bacdu saalixiin masaakiinun ahlu dunya kharajuu min addunya wamaa daaqu atyaba maa fiiha dadka adduunyada jooga qaar kamidi waa masaakiin adduunyada ayay ka baxayaan iyagoon dhadhamin adduunyada wixii yaallay wixii u macaanaa qiila wamaa atyabu maa fiiha waxay war adduunyada waxa yaalla waxa u macaani waa maxay qaala maxabat llah waa ilaahay jacaylkiisa quluubba adduunyadan ka baxaysa ilahay jacaylkiisa iyadoon dhadhamin wlunsu bihi ilaahay in la weheshado washawqu ilaa liqaa'i in loo boholyoobo loo hanqaltaago ilaahay tabaaraka watacaala la kulankiisa watanacumu bidikrihi wa aacatih in lagu nicmaysto oo lagu raaxaysto ilaahay xuskiisa iyo ilaahay aacadiisa markaa quluubta qaarkeed ayaa adduunyada iyadoo raaxaysan ila wixii lagu raaxayn jira ayay samayn weyday adduunyada ka baxaysa quluubta noocaasi ah aakhirana waxa weeyaan uma taalla nololi waxaa qalbiga saxiixa calaamaadkiisa kamid a walaalaya haddii qalbigaa saxiixa cibaadadu samayn jira ay dhaafto ama arrin macsiye ay ka dhacdo qalbigaasi aada iyo aad buu uxanuunsanaya waa uu murugoonaya arrinta noocaasiya waa uu dareemaya si ka daran sida ninka lexejeclada badani xoolihiisu markay khasaaraan uu dareemo bal tusaale yar baan idin siinaya walaali waxaad ka warantaan nin baa yacnushtaro weliba lexejeclo badan oon mudayic ahayn haddii la yidhaahdo xoolahaagii halkii doolarba toddoba iyo labaatan doolar ama shan iyo labaatan doolar baad khasaartay maxaa arrinkiisu noqonaya si in muruga awgeed faraha u qaniino noqon mayso farihiisa uu cuno qalbiga saxiixa haddaba salaatuljamaaca markay dhaafto sidaas si ka daran buu murugoonaya waayo salaatuljamaaca wax doolar ka wanaagsan buu ku helaya salaatuljamaaca wuxuu yihi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxa ay ka fadli badan tahay oo ay waxa weeyaan ka darajo saraysaa salaada qofku kelidii uu tukado sabcin wa cishriina daraja toddoba iyo labaatan markaasi darajo qofka haddii markaa khayrkii uu samayn jiray uu dhaafo qalbigiisu uu caafimaad qabo sida ninkaa lexejeclada badani xoolihiisa khasaarahooda uga murugooday si ka daran ayaa waxa weeyaan uga murugoonaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man saratu xasanatu wasaa'atu sayi'atuhu fahuwa muumin qofka wanaagga uu sameeya uu faraxsi geliyo ku farxa oo ku dego ku xasilo wanaaggaas xumaanta uu sameeyaana ay murugo geliso qofkaasi waa qof muumin laakiin qofku hadduu yahay wanaaggii markuu dhaafo mid aanay waxba la ahayn xumaantii markuu sameeyana aanay waxba la ahayn qofkaa qalbigiisu ma caafimaad qabo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadii uu rabeeyey bal arrinkeedu si arrinkoodu siduu ahaa u fiirsada waxayna soo martay walaalayaal in saxaabadu safar ay ku jireen oo ay daaleen oo iyadoo waagi uu soo dhow yahay waddada dhinaceeda ay yaro seexdeen oo weliba rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi war salaada ayaa inoo toosinaya oo bilaal u yihi aniga ayaa inoo toosinaya bilaal iyo saxaabadii kaleba hurdadu ay la tagtay markii ay soo tooseen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim maxay yidhaahdeen walaal waxa ay yidhaahdeen halaknaa yaa rasuula allah faatatna asala rasuulka ilah waanu halaagsan maxaa dhacay salaadii baana dhaafay oo waktigeedii waxa weeyaan ka baxday rasuulku wuxu uhi lam tahlakuu walam tufidkum asalaa inamaa tafuutu lyaqbaan walaa tafuutu nnaar maydaan halaagsamin salaadiina idinkamay tegin salaaddu waxay ka tagtaa qofka isagoo soo jeeda samayn waaya qofka hurdo aanu ku gaboodsanin ay ku dhaaftaa mid salaadii ay ka tagtay waxa weeyaan ay dhaaftay maaha shaahidka walaaleel xadiidka ku jiraa waxa weeyaan ama inta aynu ka daliishanaynaa saxaabadu sida ay uga murugoodeen oo ay u arkeen inay halaag tahay salaadii subax maalintaasi ay ka seexdeen bal inagu qulubteenna dub aynugu noqono salaatuljamaaca markayna dhaafto oo waxa weeye laynaga hor tukado maxaynu dareenaa ma arrinku inuu caadi iska yahay oo aynaan khasaarin oo wax waliba sidii loogu talagalay ay u socdaan maxaynu dareennaa waxa weeyaan marka macsiya inaga dhacdo khalad inaga dhaco ma dareennaa inaynu halaagsanay oo sun waxa weeyaan aynu cabno waajib ay tahay inaynu iska soo masajinno mise waxaynu dareennaa arrintu inay caadi iska tahay saxaabada rasuulku haddii macsiyo iyo khalad uu ka dhaco waxa arrinta noocaasi u arki jireen inay halaag tahay waxaynu garanayna ninkuu yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo timihiisa rifaaya oo laabtiisa garaacaya oo maryihiisa jeexjeexaya oo la halagtu ya rasuula allah waqactu cala ahlii fi nahaari ramadaan rasuulki ilaahi waan halaagsanay maxaa dhacay reerkii baan ku dhacay bu yihi ama gabadhii baan ku dhacay iyadoo maalin rabadaana oo aan soomana maxaan sameeye waan halaagsame arrinta noocaasiyo halaag bay u arkayeen saxaabadu macsiyadii khaladku inay ta halaag waayo quluubtooda ayaa noolayd qalbiga ayaa dareenku uu ka imanaya oo marka wanaagii uu dhaafo waxa weeyaan xanuunsanaya xanuunkaasi ayaa markaa qofkii ka hadlinaya oo dhaqaajinaya laakiin haddii qalbigu aanu noolayn waxa weeyaan xumaanta uu sameeye wanaagga dhaafay toona waxa weeyaan xanuujin maayo sidaa awgeed qofkii waxa weya waxba dareemi maayo wax dhaqdhaqaaqana jasadkiisu samayn maayo sidaa awgeed walaalayaal qalbigu hadduu yahay mid caafimaad qaba oo qofkii qalbigaasi lahaa uu khaldamo oo shaydaanku waxa weeyaan uu yaro duubsado qofkaasi wuxuu arkay inuu yahay mid sun caday war waxa aad ka warantaa haddii sun aad ku khaldanto o aad cabtid maxaad samaynaysa ma u arkaysa inay caadi iska tahay oo gurigaaga ma iska fadhiyaysa mise waad iska masajinaysaa marka koowaad marlabaadka waxaa odhanaysaa waa dhakhtar halay doonay dabiiba oo isiyo dawooyin waxa weeyaan suntan iga shaafiya arrintu waa sidaa shakilaan qof waliba jasadkiisa wuxuu ku dadaalayaa suntaa inuu ka badbaadin lahaa suntaasi inta yeesho jasadka in ka badan ayaa macaasida iyo dunuubtiiyo khaladaadku ay yeesho waxa weeyaan qalbiga markaad macsiyo samayso ogow sun ayaad cabtay haddii qalbigaagu markaa uu caafimaad qabo sunta aad cabtay aad ku khaldantay waxa uu ku dadaalayaa suu isaga soo matajin lahaa oo u isaga soo saari lahaa oo dawooyinkii waxa weeyaan ka bogsiin lahaa dawada qur-aanku ay kamid tahay uu isticmaali lahaa ilaahay baa tabaaraka watacaala wuxuu yihi ina aladiina ataqow ida massahum daa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun kuwa ilaahay ka baqday qulubtooda ay caafimaad qabto marka shaydaanku waxa weeyaan xumaan uu taabsiiyo oo uu yaro duursado oo ay sinbiririxdaan tadakaruu markiiba waa waa isqabanayaan way xusuusanayaan waxaanay ku dhaceen xumaantiisa ay arkayaan wanaagga dhaafay qiimihiisa ayay garanayaan dabeetana markiiba waa ay soo noqonayaan waa ay toobad keenayaan iska matajintaa sunta la yska matajinaya waa toobadii weyi suntaa qalbiga gaadhay oo macsiyada ah waxa ay kaga soo bixi kartaa qalbiga inaad ilaahay unoqotid subxaana watacala waa toobad keentid ilaahay wuxuu hi maruu ka warramayey dadka jannada uu ugu bushaareeyey waladiina idaa facaluu faaxisha aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faastakfaruu lidunuubihim waa kuwa marka xumaan ay sameeyaan ay khaldamaan ama naftooda ay dulmiyaan ilaahay bay tabaaraka watacaala xusuusanayaan cidda ay caasiyeen oo allah weynidiisay xusuusanayaan qabrigay xusuusanayaan aakhiray xusuusanayaan jannada iyo naarta ayay xusuusanayaan dabeetana faistakfaruu lidunuubi dunuubtooda ilaahay dembi dhaaf u weydiisanayaan oo ilaah waanu khaldanayn oo dembi dhaafta odhanayaan waman yakfiru dunuuba ila allah dunuubtana ilahay mooyaane cid kalama dhaafo weliba odhan maayaan horta xumaantan muddo aanu samayno gadaal baanu ka toobad keeni doonaaye waayo dee waa sunoo sunta haddii jasadka lagu daayo waa dishaa macsiyaduna waa suntii qalbiga oo haddii qalbiga lagu daayo waa dilaysa ilahay wuxuu uhi walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun kusii madax adaygi maayaan oo sii samayn maayaan xumaanta ay sameeyeen iyagoo waxa weeyaan garanaya qalbiga caafimaadka qabaa walaalayaal qofka waxa weeyaan uu ku jiro waa karbaasha ul ayaa ula dhacaya macsiyada ayaa uu ka celinaya xagga wanaagga ayaa u celinaya haddii xumaan uu ku dhaco waxa uu ku qaadaya oo ku kalifayaa inuu waxa weeyaan toobad keeno oo ilaahay tabaaraka watacaala xaggiisa u noqdo haddiise qalbigu uu daciifo kasadka iyo jidhka ayaa hogaaminaya nafta ayaa hagaysa meel kastoo xun waxa weeyaan waa ay geenaysa qalbigu haddii uu caafimaad qabo jasadka iyo jidhka uu ku jiro waa uu daaliya laakiin qalbigu ma daalayo jasadkii uu ku jira ayaa daalaya bal nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam eeg sida jasadkiisa iyo jidhkiisa uu daaliyo qalbigiisii caafimaadka qabay kaana yusalli xataa tatawarama qadamaah waa uu tukan jiray nebi maxamed ilaa lugihiisu ay dildilaacaan markii arrinta noocaasiyo wax laga weydiiyena wuxuu yihi afalaa akuna cabda shakuura war miyaana noqon ahayn addoon ilaahay subxaana watacaala umahadnaqa maxaa ilowsiiyey nebi maxamed lugihiisan dildilaacaya maxaa ilowsiiyey gaajada iyo haraadka soomka uu keenayo maxaa saxaabada ilowsiiyey xanuunka iyo dhibaatada ay leedahay seefaha iyo warmaha ku dhacayay ilaahay daraaddii marka ay u jihaadiyeen maxaa jidhkooda tacabkaa ku dhacaya ilowsiiyey qalbiga ayaa caafimaad qabay haddii qalbigu waxa weeyaan uu caafimaad qabo ilaahay tabaaraka watacaala shaqadiisa ka daali maayo haddii ilaahay tabaaraka watacaala shaqadiisa aanu ka daalin oo uu ku farxo ashyaadoo dhan ayaa qalbiga ukhidmaynaysa wuxuu yihi yaxya ibnu mucaad man sura bikhidmati illah surat ilashyaau kulaha bikhidmati qofka ku farxa ilaahay inuu ushaqeeyo macnaa muxuu uga jeedaa inuu ilaahay adeeco oo khayr iyo wanaagu la yimaado ashyaadoo dhamina waxa ay ku farxaysaa oo faraxsi gelinaya inay isaga ushaqayso waman qarat caynuhu billah qarat caynu kulli axadin binnadari ilayh qofka ishiisu ilaahay ay ku doogsato oo ilaahay iimaanka uu rumeeye ay ku doogsato daacada ilaahay u adeecaya tabaaraka watacaala ashyaadoo dhami isaga waxa weeyaan eegitaankiisa ayaa ay ku doogsataa oo ay ku xasishaa oo waxa weeyaan ay ku degtaa qalbiga saxiixa calaamaadkiisa ayaa walaalayaal ay kamid tahay haddiise qalbigu uu yahay mid aan caafimaad qabin cibaadadu wax culus bay ku noqonaysaa waayo jasadkii uu cadaadin lahaa ee waxa weeyaan dul qaadan lahaa awaamirta uu siin lahaa ayaa isagii ka xoog roonaaday sidaa awgeed iyadoo ilaahay cibaadaadku inagu waajibiyey ay kooban yihiin oo soomka bishii hal mar layna yidhi sooma afar iyo labaatanka saacadood shan salaadood laynagu waajibiyey oo weliba waxa weye waktiga aynu gudanaynaa uu yar yahay waajibaadkayna saaran iyadoo aad ay u kooban yihiin waxyaabaha laynaga mamnuucay kuwa laynoo baneeyey ay ka fara badan yihiin ayaad arkaysa haddana iyadoo dadkii dhagax lagaga dhigay gidaaradaasi ayay fadhiyaan salaadii baa lagu jira maxaa dhacay maxaa ku adkeeyey qalbigii soo dhaqaajin lahaa caafimaadka qabay ee jidhka soo cadaadin lahaa jasadka meesha keeni lahaa ayaan caafimaad qabin isagii ayaa buka haddii qalbigu waxa weyan aan caafimaad qabin uu tabargabay jasadka meel gaadhsiin maayo sida jidhkuwa markaa uu caafimaad waaye uu buko hawlihii uu qaban jira waxa weyan aanu qabanahayn qalbigu walaalayaal hadduu caafimaad qabo waxaa calaamadihiisa kamida wuxuu hadal u jeceliyay hadalka ilaahay tabaaraka watacaala hadal uu maqlo hadalka rabbibuu jeceliy hadal waxa weeyaan ibni aadam uu maqlana waxa u jeceliya hadalka ilaahay tabaaraka watacaala lagaga warramayo ee ilaahay lagu sifaynayo ilaahay awaamirtiisa lagu sheegayo waxa ilaahay uu mamnuucay tabaaraka watacaala lagu sheegayo hadal waxa uu necab yahay hadalka shaydaanka hadal waxa uu necab yahay hadalka ilaahay tabaaraka watacaala lagu caasinayo ee ilaahay lagu caragelinayo wuxuu yihi cabdillahi ibnu mascuud man kana yuxibu an yaclama anahu yuxibu allah falyacrib nafsahu cala alqur'aan qofka doonaya inuu ogaado ilaahay inuu jecel yahay iyo in kale war naftiisa bal qur-aanka ha u bandhigo bal qur-aanka naftiisu meesha ay ka taagan tahay inay jeceshahay iyo in kale bal ha hawsado fain axaba alqur'aana fahuwa yuxibu allah fainama alqur'aanu kalaam allah hadduu qur-aanka jeclaado ilahay buu jeceli waayo qur-aanku waa hadalkii ilaahay hadalka ilaahay ninka jecelina waa nin ilaahay jecel subxaana watacaala qalbigu haddaanu caafimaad qabin sidaa maaha wuxuu dhegaysto waxa ugu culus waa qur-aanka markiiba wuxuu leeyahay naga baktiya waxaad arkaysaa dad daawanaya telefishon markuu qur-aan soo gala in muxaadara ay soo gasho waa la baktiinaya waayo qalbigii qaabili lahaa ee caafimaadka qabi ayaan meesha oolin haddii waxa weeyaan ibaacaddii qur-aan uu kasoo gala ama wacdi waa la baktiinaya goorna ayaa la shidanaya waxaa la shidanaya markay heesi soo gasho ama muusig waayo qalbigoodii ayaan caafimaad qabin marka aanu caafimaad qabin qalbigu wixii markaa dantiisu ay ku jirtay ee uu ku bogsan lahaa garan maayo waxa weeyaan dareemi maayo wuxuu yihi cusmaan law dahurat quluubukum maa shabicat min kalaami rabbikum qalbigiinu hadduu daahiri lahaa oo mid caafimaad qaboo badbaaday u noqon lahaa kalaamka rabbigii kama kamaanu dhargeen qalbigu hadduu caafimaadka qabo ilahay hadalkiisa kama dhargo laakiin qalbigu haddaanu caafimaad qabin waxa uu noqonayaa mid ilaahay tabaaraka watacaala hadalkiisa aan qaabili karahayn oo aan dhegaysan karahayn oo aan u adkaysan karahayn oo wax dhibaataynaya ayaa uu doonaya s insha allahu tacala aynu tilmaami doono qalbiga buke caafimaadka qabay marka aynu ka hadlayno waxa walaalayaa haddaba isweydiinaya qalbigu maxaa uu caafimaad ku helaa wuxuu qofku is oran karaa isweydiin karaa qalbigeyga waxaan ku arka waxyaaba tusinaya inuu caafimaad qabi muxuu caafimaad ku helaya qalbigeyga maxaa qalbigeyga uu ku xoogeysanaya awood uu ku helaya maxaa nuur iyo iftiin xaqa iyo baatilka uu ku kala garto waxa weyaan uu ku helaya waxaynu ognahay walaalayaal cuntada la cunaya raashinka la cabaya jidhka lagaba maarmaan bay utahay qofka jasadkiisu ma noolaan karo in lam yakun aakilan wa shaariba haddaba noqon mid wax cuna oo wax caba waxaynu ognahay dadkao dham inay ku dadaalaan inay wax cunaan wax cabaan maxaa arrinta noocaasiya ku kalifaya jidhkooda ayay ilaalinayaan caafimaadkiisa ilaalinayaan si nolol raaxa leh oo aanu cudur dhooqayn adduunyada dusheeda wax weyn ay ugu noolaadaan bal u fiirso weliba waktiya isku dhowdhowba cuntada la cunaya arki maysu qofku odhanaya sanadkii wax weyan hal mar baa wax cunaya ama sanadkii waxa weeyaan laba jeer baa wax cunaya ama sanadkii waxa weeyaan bil baan wax cunaya inta kalena waan iska daynaya cuntada arki maysa waktiya isku dhowdhow ayaa wax la cunaya waayo jasadkii ayaan ka maarmahayn cuntada waxa weeyaan isku dhowdhow waxaynu ognahay haddii jasadka loo ilaaliyo cuntada oo la siiyo jasadku cuntada waxa weeyaan uu ku caafimaadayo ee uu ku xoogeysanayo jirku wuxuu noqdaa mid xoog badan oo caafimaad qaba haddii jirka waxa weeyaan sun la waraabiyo ka waran jirkaasi ama waa uu dhimanaya ama waxau noqonaya mid buka waxaynu ognahay dadku haddii sun ay cabaan oo ay ku khaldamaan waxay ku dadaalaan sidii suntaa jirkooda ay uga soo saari lahaayeen oo tafriiq ay u samayn lahaayeen si jirkoodu waxa weeyaan uu badbaado oo aanu u dhiman waxaasoo dhan walaalayaal waxaa ka daran qalbiga qalbigu sida aanu jirkaagu uga maarmahayn cunto iyo sharaab ayaanu qalbigu ilahay daacadiisa uga maarmahayn weliba daacada ilaah isku dhowdhow ka maarmi maayo haddaad tira ilahay daacadiisa waan kala fogeynaya oo sanadkii bisha ramadaan baan tukanaya bilaa kala tukan maayo usbuucii maalinta jumcahaan tukanaya maalmaa kala tukan maayo sanadkii bisha ramadaan oo quraan soomaya maalin kale ka soomi maayo waxaa dhacaysa inuu qalbigaagu daciifo sida jasadkaagu u daciifiya haddii cuntada waxa weyan aad u kala fogeyso waxaa kaloo walaala iyaduna muhima inaynu ogaano macaasidan inaga dhacaysa waxa ay ka dhigan tahay sun aynu waraabinayno waxa weyan qalbigeen waa aynu ku khaldanay sida markaa jasadkeena haddii aynu sun waraabino aynu uga soo matajinayno uga saarayno ayaa loo baahaya qalbigeenana suntaasi waxa weyan waa cadoo macsiyadaa inaynu kasoo matajino aynu ka saarno waxay noqonaysaa markaa matajinta noocaasi inaynu ilaahay tabaaraka watacala u toobadkeeno oo aynu u noqono taasi ayaa markaa qalbigu uu ku caafimaadaya waxaa kaloo muhima walaalayaal inaynu ogaano shirkan aynu xanuunka ka ilaalinayna haddii adduunyada intuu joogo xanuun uu ku dhaco xanuunkaasi muddo kooban ayaa waxa weeyaan uu soconaya laakiin haddii qalbigaaga xanuun ku dhaco oo xanuunkaasi isagoo haya uu kala tago adduunyada ama xanuunkaasi uu dilabo isagoo bakti oo meyli adduunyada laga saaro oo isagoo dhintay waxa weeyaan aakhiro la geeyo waxa weya waxaa dhacaysa xanuun joogta oo aan goyn ayaa aad dareemaysa mawdkan jasadkiiyo jirka ku dhacaya waa inqiaacun can ilkhalq khalqigii ayaa ka goday qofku markuu dhinto maxaa ku dhaca khalqigii uu la noola ayuu ka go-a soo ma dadkii uula noola ula cuntaynay ula sharaabiy ula sheekaysanay u ka go-ay ku dhex jiray xabaal baa lagu awdaa laakiin hadduu qalbigaagu dhinto inqiaac can ilkhalqi oo qura maaha waa inqiaacun can ilkhaaliq waa go-itaan aad ka goday allihii tabaaraka watacaala khaaliq ahaa inaad khalqiga ka godo waxaa ka daran oo ka adag inaad ka godo waxa weyaan allaha khaaliqa sida awgeed ayaa ibnulqayim wuxuu leeya raximahullah dadka badankoodu waxa ay ka baqdaan dhimasada dhimashada jasadka oo haddii la idhahdo war waad dhimanaysaa oo arrinta noocaasiya waad ku dhimanaysaa dadkao dhan waa iska ilaalinaya jidhkoodun bay dhimasho ka ilaalinaya laakiin dadka xaqiiqada fahmay adduunya waxay tahmay tahay fahmay aakhira waxay tahayna fahmay waxa u badanay ka baqdaan waa dhimashada qalbiga weyaan waayo haddii jasadkaagu uu dhinto oo qalbigaagu uu caafimaad qabo adduunyada dhibaatadeedii baad ka raaxaysatay naciim iyo janno iyo nolol ka wanaagsan baa ka horeysa haddii jasadkaagu adduunyada uu ku caafimaad qabo oo muddo dheerba waxa weyaan aada noolaato laakiin qalbigaagu yahay mid mariid oo buka ama mid ama mid dhintayba oo xayaatadii iyo noloshii iyo nuurkiiba waayey waxa weeyaan dhibaatada kaa dambaysa ee ku sugaysa mid waxa weyaan jasadkaagu u dulqaadan kara maaha mid aad ku farxayso oo ku faraxsi gelinaysana maaha marka walaalayaal haddaynu doonayno inaynu qalbigeena caafimaadka u ilaalino qalbiga aynu ilaalino sida jasadka aynu ilaalino waxa weyaan si ka daran waxau ihi axadu saalixiin yaa cajaban min annaas yamuutuuna calaa man maata jasadu wala yabkuna calaa man maata jasadu walaa yabkuna calaa man maata qalbu dadkan ka yaabay buuli qofka marka jasadkiisu uu dhinto ee ruuxdu ay ka baxdo way u ooyaya dumar baa barooranaya dad baa ooyaya hebel baa dhintay bay leeyihi laakiin dadka qalbigoodu markuu dhinto u ooyi maaya isagoo kaasilo ag joogay inankoodii ayaa waxaa laga yaaba arrinta noocaasi inaan wax culaysa ku hayn oo arrinta aanay dareensanayn isagoo macaasi samaynaya nooc walba oo ilaahay waajibaadkiisii dayacay ayaa waxaa dhacda arrinta noocaas inaanay culays ku hayn waxa weeyaan xaqiiqadii nolosha adduunyada iyo xaqiiqadii nolosha aakhira ee dadka noocaasi aanay fahmin qalbiga walaal qaybta labaad waa qalbiga dhintay wey qalbun mayit nololi kuma jirto nuurna ma laha rabbigii garan maayo caabudina maayo ilaahay tabaaraka watacaala ma jecla waxa ilaahay u jecel yahayna ma jecla ilaahay raalli kama aha waxa ilaahay raalli ka yahayna raalli kama aha bal waxa uu samaynayaa wixii naftiisu ay jeceshahay shahwadiisa waafaqsan wala waxaasi haba noqdo wax ilaahay tabaaraka watacaala cadho gelinayo waxba ka soo qaadi maayo cadhada ilaahay u cadhoonayo haddii uu helo shahwadiisi iyo wixii waxa weeyaan uu jeclaa ilaahay ama ha u cadhoodo ama yaan u cadhoon waxba lama la ahaa arrinta noocaasi imaamkiisa iyo hogaamiyihiisu waa hawadiisa wey shahwada ayaa waxa weeyaan qaa'ido ah jahliga ayaa maamula kaflada iyo mooganaanta ilaahay uu moogan yahay ayaa markaba uu fuushay qofkaa gebigiisaba waxaa jida waa kafla weeyaan waa mooganaan ilaahay tabaaraka watacaala uu moogan yahay yeeli maayo naseexo loo naseexeeyey waana la waaniye waxba u tari mayso wuxuu raacayaa shaydaan kastoo madax adag ha noqdo shaydaan basharka ka mid ah ama midjinka kamid a qalbigiisu waa qufulayo waa dahaaray nuurka cilmiga iyo iimaanku gaari maayo ilaahay baa wuxuu yihi isagoo yuhuud ka hadlaaya wa qaaluu quluubunaa ul waxay idhahdeen quluubta iyadu waa qufulan maxaa yuhuud quluubtooda qufulay ilahay ba amarkiisi qaadan waaye deeta quluubtoodii ayaa ilaahay quful uu ku jiray dabaca allahu calaa quluubihi dabeeta nuurkii cilmiga iyo nuurkii iimaanka iyo nuurkii daacadu gaari maayo waa qof waxa weeyaan lagu xidhay waxaa jira qayb kamida jacaylka ilaahay weynaynta ilaahay qayb kamida ku jirta baqii ilahay uu ka baqanay qayb kamida ku jirta laakiin ma wada caafimaad qabo fiihi cilla marad ayaa ku jiro qalbigaasi waa xanuunsanaya marad jacaylkaasi waxa uu noqonayaa inuu shahawaadkiisa raacayo mararka qaarkood oo uu ka doorbidayo ilaahay tabaaraka watacaala daacadi iyo wixii ilahay raalli gelinayay oo uu ku dadaalayo sidii waxa naftiisu ay jeceshuun u xaasilin lahaa wala waxaasi haba noqdo mid ilaahay cadho gelinaya arrintaasi ayaa markaa keentay caafimaad daradiisa iyo bukaankiisa qalbigu walaaleel wuxuu ku bukoodaa oo xanuunkiisu uu noqdaa maradu shahwa ama maradu shubha maradu shubha macnihiisu muxuu yahay qalbigii ayaa waxaa ku dhacaya xanuuna xaqii inuu ka shakiyo ilaahay khabarkiisa iyo warkiisa uu rumayn kari waayo maradkaasi maradu shubha ayaa la ydhaha waxaa ku dhacaya xanuun waxa weeyaan ka daboola oo ka hor istaaga rumayntii xaqa waa xanuunka ku dhacay kuwii munaafiqiinta ahaa ilahi le fi quluubihim marad fazaadahum allahu marada quluubtooda xanuun baa ku jira waa maradu shub shahwa maradu shubha waxa weeyaan xaqii ayaanay rumayn karahayn oo qalbigooda geli waayey fazaadahum allahu marada markii xanuunka noocaas iyo quluubtooda ay ka dawayn waayeen ilahay wuxuu ku ciqaabay inuu xanuun kordhiyey liyajcala maa yulqi shayطaanu fitnata liladiina fii quluubihim marad shaydaanku wasaawis buu soo tuuraya iyo shukuuk fara badan waxaa ku fitnoodaya bu ilahi tabaaraka watacaala arrimaha noocaasi ah kuwa quluubtooda waxa weyaan ay xanuunsanayso xanuunka labaadee qalbiga ku dhaca waa maradu shahwa inuu qalbigu jeclaado wixii ilahay aanu jeclayn qalbigu inuu karaahiyeysto oo u soo joogsan waayo wixii ilahay u jeclaa tabaaraka watacaala ee ilahay raalli gelin lahaa waa maradka noocaasi waxaa keenaysa macaasida ilahay oo amarkiisa la khilaafo waa ka ilaahay le isagoo la hadlayo dumarkii nebiga iyo dumarka muslimaadkaba falaa takhdacna bilqowl fayطmca aladi fii qalbihi marad dumarow hadalka ha jilcinina hadal jadjaban oo waxa weeyaan wax laga dareemaya ragga ha kula hadlina maxaa dhacaya waxaa damacu idinka gelaya kuwa quluubtooda ay xanuunsanayso fii qalbihi marad xanuunka noocaasi waa maxay waa maradu shahwa kii qalbigiisu xumaanta uu jeclaa zinada uu jeclaa uu jeclaa waxa weeyaan cabitaanka kamriga uu jeclaa cayda uu jeclaa kiibada iyo namiimada kaasi ayaa damc waxa weeyaan u gelaya marka cilada labaadna waa arrinta noocaasiya waxaa la yidhahda shahawaadka iyo shubahaadku waa fitanka iyo xanuunada qalbiga ku dhaca saf ballaadan bay wallahi quluubta ugu jiraan shubahaad fara badan oo xaqa waxa weeye rumayntiisii kaa hor istaagaysa iyo shahawaad fara badan oo ilaahay amarkiisa qaadashadiisii kaa hor istaagaysa oo waxa weeyaan kuu qurxinaysa xumaanta ayaa quluubtaada soo weeraraysa waxaanu ihi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xufat iljanatu bilmakaari wa xufat ilnaaru bishahawaat jannada waxaa lagu wareejiyey waxyaabaha naftu ay necbaysanayso ay karaahiyaysanayso naartana waxaa lagu wareejiyey waxyaabaha naftu ay jeclaysanayso danteedu ayaanay ku jirin be wuxuu leeya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inooga hadlaaya oo ina tusinaya xanuunada noocaasi iyo quluubta siday usoo weeraraan ee saf ballaadhan ay ugu jiraan iyo bal quluubtu sida ay noqoto marka xanuunada noocaasi waxa weeyaan ay ku soo aadanaadaan ama ay soo qaabilaan tucradu lfitanu cala alquluub ka cardi lxasiiri cuudan cuuda fitanku waa maxay waa shahawaadkii iyo shubahaadkii macsiyadii amarkii ilaahay oo la khilaafo warkii ilaahay oo la rumayn waayo ayaa quluubta loo soo bandhiga si siman baa markaa ay quluubta ay ugu soo socota macnaa qalbigu meelu ka dhaafaa ma jirto haddaanu ahayn qalbi xoog badan oo waxa weeyaan ka dulbooda sida ay u siman yihiin cawda waxa weeyaan midhaheeda yaryar cawda tasalliga laga sameeyo ama cawdan waxa weeyaan aynu ku fadhiisanaba midhahan yaryar ay ka samaysantahy ama laagahan ay ka samaysantay waa ay siman yihin wax bays oo udhexeeya ma jiro saas oo kale ayaa xumaanta iyo macaasidu qalbiga ay usoo weeraraysa quluubtii markaa sidee bay noqonaysaa marka xumaantaasi ay soo weerarto wuxuu ley nabi maxamed fa ayu qalbin ushribahaa nukitat fiihi nuktatu sawda qalbi kastoo xumaantaa cabba oo aqbala waxaa lagu dhuftaa dhibic madow shaambad madow ayaa lagu dhuftaa shaambadaha noocaasi markastoo xumaanta qofku uu sameeya ay fara badato shaambadahaasi way badanayaan ilaa qalbigu marka dambe uu noqdo mid madow sida nabi maxamed alayh salaatu wasalaam inoo sheegay wa ayu qalbin ankarahaa nukitat fiihi nuktatun baydaa qalbi kastoo xumaanta aqbali waaya oo dhufays adag ka galo ay mari weydo waxaa lagu dhuftaa shaambad cad ayaa lagu dhuftaa xataa tacuuda alquluubu calaa qalbayn ilaa qalbiyadii dadku ay noqdaan laba qalbin aswad mirbaadan kalkuuzi mujakiya laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkara ilaa maa ushriba min hawaah qalbiga koowaad waa maxay waa qalbigii macsiyada cabay macsiyadii markuu cabay waxaa lagu dhuftay bara madow shaambado madow baa lagu dhuftay waa uu madoobaade bu leya nabi maxmed ala sala slam mirbaad buu noqday waa madowga dhooqa dhooqada ee waxa weeyaan midabka dhooqadoo kale ayaa mirbaad la yidhahda kalkuuzi mujakiya wuxuu qalbigu noqonayaa koob la foororiyo kale koob la foororiye miya wax geli doonaa haddaad subag tiraado kushub miyuu gelaya malab miyuu gelaya biyo miyay gelayaan haddaad cadar kushubta miyuu kuu qabanaya soo dul yaa cimaado dhulka ku daadan maayo saasoo kale ayaa qalbiga waxa weeyaan u foorarsanaya waana kasta waxa weyan hadii loo sheego geli mayso qur-aanka ilaahay raadayn maayo khayr xaggiisa uma soo jeedo waa koobkaa fooraro wey wanaag iyo xumaantoona garan maayo waa mustaatir waxba kasoo qaadimay hadduu xumaan sameeyo iyo haddii wanaag uu ka tagaba hawadiisa ayaa imaam u ah oo hagaysa waxa weeyaan hogaaminaysa wa qalbin abyad laa taduruhu fitnatu maadaamat isamaawaati walard qalbiga labaad waa qalbigii macaasida iyo xumaantaa diiday waa uu caddaaday fitne iyo xumaani dhibi mayso inta sama iyo dhul ay jiraan buu leya nabi maxamed alayh salatu wasalaam waayo maxay u dhibi weyday ilahay baa tabaaraka watacala qalbiga hanuuniya haddii qalbigu hanuunka uu ku dadaalo aladiina htadow zaadahum huda qofku markuu wanaag sameeyo wanaaggaasi mid labaad buu ujiidiyo u dhalaya qofku haddii xumaan uu sameeyana xumaantu way tarantaa falamaa zaagu azaaqa allahu quluubahum xumaan kale ayaa waxa weeyaan ay u jiidaysa waad aragtaa sida uu qeybiyey nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam quluubta quluubta waxaan markaa xanuunka ku ridaya walaalayaalo macaasida sun bay qalbiga u tahay macsiyadu suntaasoo waxa weeyaan qalbigu xanuunuu ka qaadayo haddaanu ku dhiman wuxuu ihi imaamkii la odhan jiray ibnu mubaarak ra'aytu dunuuba tumiitu lquluuba waqad yuurisu dulla idmaanuha waxaan arkay dunuubta oo quluubta waxa weeyaan disha ka takhallusto kaw kaga siisa waxaa dhacda buu leeyahay haddii macaasida iyo dunuubta qofku uu daa'imo qalbigiisu waa u dullooba mid dullooba ilahay tabaaraka watacala ka jeeda ayuu noqdaa wa tarku dunuubi xayaatu lquluub dembigoo laga tago noloshi noloshii qalbiga ayaa ku jirta wa khayrun linafsika cisyaanuhaa naftaada haddaad xaqiiqada doonayso waxa u khayr badan inaad caasido waayo ina nafsa la amaaratun bisuu nafsi xumaan bay ku farayso haddaad caasii weydo iyada aad ka amar qaato iyadoo ay ku hagto wallahi xumaan xaggeeda ayay kuu jiidaysaa waxaa dhici karta walaalayaal qofka qalbigiisu inuu buko oo weliba xanuunkiisu uu daran yahay oo xanuunka qalbigiisa aanu dareensanayn inuu laa yashcur waxa weyan marada qalbi bal waxaa laga yaabaa inay dhacdo inuu qalbigiisu dhinto oo qalbigiisu inuu dhintay aanu dareensanayn oo jasadkiisu waxa weeyaan uu xabaal u yahay qalbigiisi wa ajsaaduhum qabla alqubuuri qubuur ajsaaddoodi iyo jirkoodii baa xabaala bu ihi ninka shaacirkii iyadoon xabaalihii la gaadho jasadka aanu dhiman ayaa jirhkoodi uu xabaal yahay wuxuu xabaal u yahay qalbigoodi qofku walaalayaal haddaanu qalbigiisu noolayn aanu caafimaad qabin dee qof waalan kama duwana waxaa dhacday in qof waalani tusaale ahaan ilmo yar dhabarka uu ku qaado magaaladeena inay ka dhacaa tusaalaha noocaasi oo ilmaha yari uu dhabarkiisa ku dhinto oo aanu dareensanayn waa qof mayda oo dhintay buu xambaarsan yahay ma dareensana waa iska socdaa waxbuu iska cunaya waa iska cabaya waxa weeyaan dadku u sheekeynaya ula hadlaya qofka qalbigiisu uu dhintay aan dareensanayn waa qofkaas oo kale wey waa qof baktiyo mayd sita oo maydka uu sito waxa weyaan aan dareensanayn qofka waxa weeyaan qalbigiisu uu bukaa ee bukaankiisa aan dareensanaynin waa qof waxa weeyaan xanuun dareen uu hayo aids baa hayo ama tiin b baa hayo haddana isma ogo isma dareensana wax allaaliyo wixii xanuunkaa sii kordhinaya buu isticmaalaya wixii xanuunkaa uu kaga bogsan lahaana waa loogu taaglaaya waxaa laga yaabaa in arrin kala dhacdo dadka qaarkood inay dareensan yihiin inay quluubtooda waxa weyaan xanuunsanayso dadka qaarkood iimaan baa ku jira taqwa ku jirta alla ka cabsi ilaahay maxabadiisa wax kaga jirtaa ilaahay tabaaraka watacaala weynayntiisa ayaa ay wax ka haystaan laakiin bacsi aad iyo aad aba ku dhacay aad baa qalbigooda u taagdaraya awoodiisa ayaa aad iyo aad u yar sidaa awgeed ayaa waxa weyaan aanay dareemahayn xanuunka haya oo aanay dareensanayn haddii ay dareemaanna waxaa ku adag inay isticmaalaan wixii xanuunkaa waxa weyan ka suulin laha xanuunkii waa dareensan yahay laakiin xanuunkii baa dawadii kala fududaaday oo dawada qaraarhkeedii ayuu u dulqaadan waayey waa qof xanuun qaba qofka qalbigiisu uu xanuunsanaya mariidka iyo macaasida ay bukaysiisay oo la yidhi waar dawadaa qaraar soo ma aragtid dawadaasi qadhaadh ayaa xanuunkaaga dawo ka ah oo yihi wallaahi qadhaarhkeeda inta afka ay ku jirta u dulqaadan kari maayo igadaa iska xanuunsaday saas ayaa u ka dhiganya dawadu waxa weeyaan waa tawbada ilahay inuu noqdo daaco u la yimaado daacada iyo tawbadu nafta way ku adag tahay oo naftu waxay jeceshay inay hawada raacay marka qofkii waxa laga inu qalbigiisa xanuunsanayo oo laakiin uu dareensan yahay laakiin dawadii uu isticmaali kari lahay oo dawadii loogu taaglaya taasina dadka aad bay ugu fara badan mid aan tukanahayn baad la hadlaysaa wuxuu ku le wallahi waan garanaya salala-aantu inay foolxumo tahay laakiin iska daweyn maayo waayo inuu tukado ayaa ku adag waa dawadii qadhaadheed inuu tukadaa oo nafta khilaafkeedii iyo hawadeeda in la raaci waayo o la caasiyo ayaa arrinta noocaasi waxa weeyaan ku jirta sa awgeed walaalayaal waxaa muhima in la garto calaamaadka uu leeyahay qalbiga xanuunsanaya si quluubteena aynu daweyno haddii calaamaadka waxa weeyaan xanuunka qalbiga tusinaya wax kamida aynu ku aragno waxaa kamida walaalayaal calaamaatu maradi alqalb calaamaadka tusiya qalbigu inuu xanuunsanayo an yatacadara calayhi ma khuliqa lahu min alcibaada qalbigii inay ku adkaato oo ay u suurtogeli weydo inuu sameeyo wixii loo abuuray oo inuu ilahay u cibaadayso wixii loo abuuray oo inuu ahaado mid ilaahay tabaaraka watacaala xaggiisa u baholyoobaya wixii loo abuuray inuu ilaahay jecel yahay inuu ilaahay u noqdo inuu qalbigu noqdo mid ka doorbidaya shahwadiisi waxaa naftiisu ay jeceshahay daacadi waa calaamad tusinaysa qalbigu inuu bugo waxaynu ognahay walaalayaal qofka ibni aadamka jasadkiisu wuxuu ka kooban yahay xubno xubin kasta ilaahay shaqa ayuu ugu talagalay waxaynu garanaynaa xubnahaasi shaqadii haddii ay qaban waayaan waxay calaamad u tahay inay xubintaasi xanuunsanayso soo maha waxaad ka warantaa haddii indhahaagu ay waba arki waxba arki waayaan ama aragooda uu daciif noqdo arrinta noocaasi maxaad u daliishanaysa waxay calaamad u tahay indhahaagu inaanu caafimaad qabin soo maaha haddii gacantaadu ay waxba qaadi kari weydo waxay calaamad u tahay gacanta inaanu caafimaad qabin haddii lugahaagii ay ku qaadi waayaan oo meesha doonaysa aad ku gaadi weydo waxay calaamad u tahay inaan lugahaagu caafimaad qabin ama jasadkaaga inaanu caafimaad qabin ayay calaamad u tahay jasadku hadduu xanuunsado iyo jidhku shaqadii loogu talagalay waxaa dhacday inuu qabanba kari waayo ama inuu qabto laakiin sidii la rabay inuu qaban kari waayo haddaba qalbigu xubnahaasi ayuunbu kamid yihi qalbiga shaqa ayaa ilaahay u abuuray shaqadaasi waa ilaahay daacadiisa ilaahay jacaylkiisa ilaahay weynayntiisa ilaahay ka baqashadiisa ilaahay u noqoshadiisa iyo u toobadkeenkiisa haddii qalbigu uu xanuunsado shaqada noocaasi way ku adkaana suurtagalba kama aha inuu qabto ama waxaa dhacaysa shaqada noocaasiya inuu sidii loogu talagalay u qaban waayo sa awgeed baa dadka qalbigooda uu bukaa labaa u qaybsameen kuwa cibaadaadkii iyo daacadii gooyay gebigeedaba ka tegeyba oo khayr baan laga arkahayn iyo kuwa khayr wax kamida laga arkayo laakiin khayrkii sidii la rabay waxa weyaan aanu qabanahayn marka taasi waa calaamad tusinaysa qalbigaasi waxa weyaan inuu xanuunsaday haddii qalbigu markaa qalbiga qofku haddii uu ka xanuunsado oo uu bukoodo shahawaadkiis iyo wuxuu jecel yahay ayaa uu ka horumarnaya ilahi tabaaraka watacala daacadiisa ilahay wuxu uhi arayta man itakada ilaahu hawaa afa anta takunu calayhi wakiila bal waxaad ka warantaa mid ilaahay siba ka dhigtay hawadiisa waxaa naftiisu ay jeceshay oo wixii naftiisu ay jeceshay uqurxisana wuu samaynaya wixii naftiisu ay aanay jeclayna wuu ka tegaya qofkaa noloshiisu waa maxay waa nolosha mayeedhaanka oo kale weeyaan yatamatacuun waya'kuluun kama ta'kulu lancaam والنار مثوى لهم way way raaxaysanayaan ayuu ilahay yidhi oo way cunayaan oo way cabayaan sida xooluha ay wax u cunaan geela iyo lood iyo adhig laakiin xoolaha iyaga xisaabidee ma sugayso xoolaha iyaga lama cadaabin laakiin kuwan maxaa sugaaya ibni aadamkaa ee noloshoodiiba ay noqotay inay wax cunaan oo wax ay cabaan oo ay raaxaystaan oo jasadka un ay ka shaqeeyaan oo qalbiga aanay eegin iyo wixii jasadkooda uu ku hagaagi lahay daaco ahayd fannaaru matwan lahum waxaa hoy waa kuwaas oo sugaya naar saas ayuu leeyahay rabbi tabaaraka watacala waljazaau min jinsi alcamal addoonku sida uu wax u qabto ayuunbaa loo abaalmariya waa arrin waxa weeyaan dabiiciya oo ibni aadamku xataa uu dareemayo ardaygu markuu imtixaan galo wixii sidii waxa weeyaan uu shaqaystay ayuunbuu u baasaamo u dhaca qofka shaqo qabta waxaa loo amaanaa abaalmarinna loo siiya mar basta shaqadiisu ay tahay hadduu si fiican uga soo baxo waa la amaanaa abaalmarin iyo jaaisadna waa la siiya haddii kalena canaan baa ku dhacda waxa weeyaan jaa-isad iyo abaalmarina lama kulmo addoonku waxaynu ognahay dadkan ibni aadamkii adduunyada dee way nool yihiin oo jamaad maaha jamaadan waxba dareemahayn maaha way nool yihin sidaa awgeed nolosha noocaasi hadday noqon weydo noloshii ilaahay u ka raalli ahaa oo ay noqoto nolol ilaahay cadhogelinta tabaaraka watacaala haddii xayaatooda noloshoodu sidaa ay noqoto ilaahay waxa uu ku abaalmarinayaa aakhiro nolol aanay raalli ku noqon oo jas lagama dhigayo jamaad oo kale jamaad ma noolo lagama dhigayo aakhiro dadka kuwii noloshooda ilaahay ku raaligeda waa adduunyada intay joogeen jasadkoodu noqon maayo yawma alqiyaama ma noolaan waxba dareemahayn ixsaas iyo dareen buu leeyi nolol wanaagsan oo raalli geliso ay ku farxaanna la kulmi maayaan ilaahay baa tabaaraka watacaala arrinka noocaasi inooga warramay waxaa ilaahay tabaaraka watacaala uu yidhi fi lqur'aani alkariim isagoo arrinta noocaasi inooga warramaya وyأتihi الmوت min kuli makاn وma huwa bimayit وmin warائihi cadاab غalيib asbaabtii geerida dhinac walba kaga imanaysa wax allaala wixii ibn aadamku ay ku dhiman jireen ayaa isagoo naarta ku jira dhinac walba kaga imanaysa laakin dhiman maayo waayo hadduu dhinto cadaabkaasi ayaa u ka raaxaysan laha waa uu nooli laa yamuutu fiiha walaa yaxya nolol raaxalana kuma noola mid dhinto waxba dareemahayna maaha bal ilaahay waxa uu ka warramay mar kastoo diirka sare u bislaado manطiqaة اxsاas mandiqada qofku wax ka dareemo waa diirkaa sare weyaan haddii diirkaa sare qofku aanu lahayn waxba mu dareemeen mar kastoo diirkaa sare uu bislaado mid cusub baa loogu bedelaya si cadaabka si fiican u dhadhamiyo kulma kulamaa nabijat juluuduhum badalnaahum juluudan gayraha mar mar kastoo jirkooda uu bislaado waxaan ugu bedelaynaa bu ihi ilaahay tabaaraka watacaala mid kaloo cusub liyaduuqu lcadaab si cadaabka waxa weeyaan ay u dhadhamiyaan qalbigu walaalayaal hadduu buko laa tu'limuhu jaraaxaat lmacaasi dhaawaca macsiyadu xanuujin maayo qofka waxa weeyaan haddaanu naftiisa dan ka lahayn oo dhaawac uu gaadho jasadkiisa iyo jirkiisa dhaawacaasi ma xanuujiyo qalbigu waa sidaas oo kale haddaanu caafimaad qabin qalbigu dhaawaca uge ay macaasida u geysanaysa iyo dunuubtu maaha waxa weeyaan mid xanuujinaya wamaa lijurxin bimayitin ilaah waxaad ka horanta qofku hadduu meyit yaho u dhinto oo la dhaawaco markaa dhiiguu ka qubanayo qofkaa dhintay miyuu xanuunsanaya dhaawaco xanuuna miyuu ka dareemaya waa saas oo kale waxa weeyaan qalbiguna qalbiga waxa weeyaan saxiixii caafimaadka qaba macaasidu way xanuujisaa yata'allab dabeetana xanuunka noocaasi ee uu dareemayo wuxuu ku kalifaa xanuunkaa wixii uu kaga bixi lahaa inuu raajiyo oo aynu ilaahay tabaaraka watacala u toobad keeno laakiin qalbigu marka uu xanuunsanayo ee uu buko xanuunka noocaasiya iyo dhaawaca ay macaasidu ugeysanaysa dareemi maayo saa ogeed xumaanba xumaan buu ka dabageenaya sida uu yihi xasan albasri markuu fasiraayey kalaa bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun huwa dambu cala dambi xataa yucmiya alqalb raanka la sheegayo quluubta daboolay waa dembi dembi laga dabageeyey ilaa quluubtii dunuubta wax weyan ay dhatirtay oo quluubta ay noqotay midaan waxba arkahayn waxaan aragna walaalayaal dad waxa weeyaan macaasiyo xumaan dhex dabaalanaya oo aan waxba dareensanayn aad moodda inaan waxba ka maqnayn oo faraxsan oo mood ismoodaya noloshii u wanaagsanayna ku noolyihi maxaa sababa arrinta noocaasiya quluubta ayaa xanuunsanay oo waxba dareemahay laakiin qofka iimaan iimaanu ku jira qalbigiisu uu nool yahay waa ka nebigu uu sifeeye uu yihi man saratu xasanatu wa saaatu sayi'atuhu fahuwa muumin ka wanaagga uu sameeya uu faraxsi geliyo xumaanta uu sameeyaana ay ka xumaada ee waxa weeyaan ay xanuujiso kaasi ayaa waxa weyan qofkii muuminka ah qalbigu walaalayaal hadduu buko cuntadii iyo quudkii naafica ahay wuxu tari lahaa buu ka leexanaya waxaanu garanaynaa jasadkan iyo jirhkani haddii qofka aanu danka lahayn sun buu cabaya samayaan maqal hebel sun buu cabo u istilo naftiibaa ka baxday oo qof aan jasadkiisa danaan ka lahayn iyo jirkiisa qalbigu waa sidaas oo kale hadduu xanuunsado uma dhadhamayo raashinkii macaana oo ilaahay tabaaraka watacaala baaxadiisa sunta ayaa waxa weyaan la qiimo badnaanaysa sunta ayaa waxa weeyaan uu jeclaanaya waxa uu ka cararaya inuu dhegaysto qur-aanka oo ah dawadii waxa weeyaan dhabta ahayd ilaahay tabaaraka watacaala sida uu yihi wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaan waraxma qur-aankaanu soo dejinayna isagoo ah dawo iyo naxariis marka dawada noocaasi u qalbigii bukay ka leexanaya xagguu u leexanaya istamicu laqaad halkuu qur-aan ka dhegaysan lahaa halkuu wacdi ka dhegaysan lahaa halkuu tadkiir ka dhegaysan lahaa iyo waano waxa uu dhegaysanayaa heeso heesahaasi oo qalbigiisa waxa weyan xanuunka kusii kordhinaysa bal macaasi kale inuu ku dhaco waxa weeyaan keensanaysa macsiyadaasi waxa weeyaan uu sameeyey waxaa natiijo markaa unoqonaysa qalbigiisu inuu sii xanuunsado oo xanuunkii waxa weeyaan uu sii kordho mar kastoo qalbigu xagga caafimaadka uu u dhawaado waxa uu jeclaanaya waxa ilahay u jecel yahay waxa uu necbaanaya waxa ilahay u necab yahay ilahay baa yihi walaakina allaha xababa ilaykum aliimaan wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan ulaaika hum araashiduun ilahay baa idin jeclaysiiyey iimaanka waa qofkii qalbigiisa caafimaadka qabay ilahay iimaanku jeclaysiinaya wazayanahu fii quluubikum ilahay quluubtiinu ku qurxiyey waxa ilaahay u idin necbaysiiyey kufriga gaalnimada macsiyada iyo fisqiga ulaaika hum araashiduun kuwa sifada noocaasi yali waa kuwa hanuunay wey ee toosan ee quluubtoodu waxa weeyaan ay caafimaad qabto wuxuu yihi nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam daaqa xalaawat aliimaan man radiya billahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamadin sala allahu alayh wasalam nabiya waxaa dhadhamiyey iimaanka macaankiisa iimaanku macaan buu leeyay qofka ilaahay rabbinimo ugu raali noqda islaamkana diin ahaan ugu raali noqda ku taasnaada nebi maxamedna nebi ahaan ugu raali noqda oo dabeeta raaca calayhi salaatu wasalaam waxaa kamid a walaalayaal calaamaadka tusiye qalbigu inaanu caafimaad qabin an yastawtina saaxibuhu dunya wayardaa biha inuu wadan ka dhigto qofku adduunyada oo adduunyadanu ku raali noqdo iyadoo ku xasilo oo aanu dareemahaynba wax waageenimaa wax qurbaaba hayaan haba yaraatee dareemi maayo aakhiro rajayn maayo ma xusuusna geeri ma xusuusna qabri ma xusuusna waxa weeyaan qiyaamo ma xusuusna xisaab janno iyo naar midna ma xusuusna una saxiixi maayo arrinka noocaasiyo u ordi maayo mar kastoo qalbigu uu saxiix noqdo caafimaad iyo nabadgelyo u helo sida aynu tilmaanay adduunyada waa ka guuraa aakhira ayaa u guura arrintaa cagsigeeda waxaa haddii qalbigu waa aanu caafimaad qabin oo buko adduunyadan u raalli ku noqonaya iyada ayaa waxa weyan iskaag fadhiisanaya qalbiga aan caafimaadka qabin ma anfacdo waxba kuma tarta waanid waayo uu qalalaya qalbigu daana caafimaad qabin waayo nuurkii cilmiga iyo iimaanka ayaan galahayn qalbiga caynkaasi kalaamka waxa weeyaan rabbi tabaaraka watacaala ku raadoobi maayo qalbigaas oo raadayn maayo waayo waxbaa ka sokeeyo daboolay macaasi ayaa ka sokaysa dabooshay wuxuu leey ibn qayim raximah llah jirku marka uu xanuunsado lam yanfac fiihi طacaam wa sharaab raashinka iyo sharaabka waxba uma taro waxa weyan qofku markuu xanuunsado waynu arnay cuntada in lagu khasbo waxaynu arnay inuu diidayo uma dhadhamayo waa qadhaadh buu kuleeyay raashinkiiba dadka caafimaad qaba la macaan ee isaga qadhaadh la maxaa keenay qadhaadhka noocaasi ma raashinka ayuu ka yimi may raashinku waa macaayi sharaabkuna waa qabowya waa macaayi laakin isaga ayaa xanuunsanaya waxa weyan buka fakadalika alqalb qalbigu waa sidaas oo kale haddii macaasidu ay bukaysiiso qalbigoo xanuun ay ku rido lam tanjax fiihi lmawaacid waanadu waxa weyan qalbiga waxba u tari mayso waana ciqaab arrinta noocaasi ilaahay tabaaraka watacaala qalbi kuma u ciqaabin ciqaab ka weyn min alqaswa inuu qalbigaasi noqdo mid ingega walbucdu can illah oo uu noqdo mid ilaahay tabaaraka watacaala ka fog waa ciqaab min allah qalbigu markuu ilaahay caasiyo ee macaasidu ay ku fara badato ilahay wuxuu ku ciqaabaya qalbigu noqdo mid ingegan oo aanu khayrku raadaynahayn kalaamka rabbi aanu gelahayn waana aanay waxba u tarahayn qofna seexa aan ka aqbalahayn naarta maxaa loo abuuray walaalayaal magaranta naarta waxaa loo abuuray khuliqat innaar aw ma khuliqat innaar ila liidaabati lqulubi alqaasiya naarta wax kale looma abuuray waxaa loo abuuray qalbiyada ingegay ee iimaanku u geli waaye iyo daacadiiyo khayrkiiyo wanaaggu ee macaasidu ay daboosho iyo kufriga iyo fusuuqu in lagu dhalaaliyo qalbigaaga qur-aanki ilahay baa dhalaali waaye soo maha naar baa dhalaalin doonta taasaa sugay daacadii iyo khayrkii iyo wanaaggii ayaa geli waaye umaqli waaye soo maaha naar ayaa waxa weeyaan geli doonta oo dhalaalin doonta quluubta ilaahay tabaaraka watacaala qalbiga ugu fogaasho badan ee ka fog ilaahay waa qalbiga qalalan weeyaan quluubta walaalayaa laba arrimood bay ku kharaabta waxaa casharkeenu isugu soo ururayaa quluubtu laba arrimood ayaa waxa weeyaan ay ku kharaabto laba arrimoodna qulubta way camiraan labada arrimoodoo qulubta ay ku kharaabto aynu iska ilaalino haddaynu isku aragnana aynu iska dawayno labada arrimoodoo qulubta camirana aynu ku dadaalno haddaynu haysano aynu ilaashano haddii kalena aynu raadsano kharaabu lqalbi min alamni walgafla qalbiga waxaa kharaabiya alamni inaad tirahdo nabadgelya ad ku jirta oo ciqaabka ilaahay tabaaraka watacala iyo xadhiista ad iska ilowdid oo wax allaala waxa kaa dambeeya qabri iyo qiyaame iyo xisaab iyo naar iyo miisaan iyo waraaqo camaashaada ay ku qorantao laysu qaybiy waxaas oo dhan ad iska ilowdid ood naftaada ka soo qaadid inaad tahay mid la siiyo damaan oo lagu yihi adiga arrimaa noocaas o dhan la kulmi mayso arrinta noocaasi hadday kugu dhaco ad ku sifowdo qalbigaagu kharaabaya arrinta kalena maxay waa algafla ilaahay xuskiisii daacadii wanaag iyo khayrkii qalbigu inuu moogan yahi oonu shaqo ku lahayn war labada arrimood qalbiga laga hela waa kharaab wey waa guri kharaabay oo u baahan in waxa weeya la cusboonaysiiyo oo dib loo hagaajiyo oo dabeeto wanaagiisaasi loo ilaaliyo quluubta laba arrimood ayaa camira alkhashyatu wadikr ilahay inaad ka baqatid ilahay inaad xustid tabaaraka watacala waayo haddaad ilaahay tabaaraka watacaala tahay mid ka baqaya oo xuskii ilaahay aada weydid baqahaasi meesha uu ka baxay afla ayaa bedelaysa haddii waxa weeyaan ilaahay tabaaraka watacaala aanad ka baqahayna ilahay xusi maysa markaa quluubteena aynu ku dawayno aynu ka cabirno walaalayaal ilahay inaynu ka baqano ilaahay tabaaraka watacaala aynu xusno qalbigu sida aynu soo tilmaanay ee cashirkeena uu sheegaayay sida jirku uxanuunsado u xanuunsadaa dawadiisu waa maxay shifaahu fi tawbati waalximya dawadiisu waa tawbada iyo xamaynta soo maydaan noqon ninkii hebel jonas baa ku dhaco uu isxameeya ama macaan buu leeya uu isxameeya macnaheed waa maxay wuxuu isticmaalaa wixii xanuunkaa ka dejin lahaa wuxuu iska ilaaliya wixii ku kicin lahaa qalbigu arrinta noocaasi u baahan yahay haddaba in qalbigu ilaahay uu noqdo laga ilaaliyo qalbiga wixii xanuunka ku ridaayay wax allaale wixii xanuunka ka dulqaadi lahaa ee dawadiisa ay ku jirtayna loo ilaaliyo qalbigu u daxalaysa walaalayaal sida biruhu ay u daxalaystaan qalbiga daxalka waxaa ka dulqaadaya waa dikrullah ilahay inaad xustid ilahay inaad adeecdid tabaaraka watacaala qalbigu wuu qaawanaadaa mid qaawan ayuu noqdaa wax allaala wuxuu gashay aana jirin sida jirkuba uu noqdo mid qaawan waxaynu garana jirka maxaa lagu qurxiya marya soo maaha oo qaawanadiisa iyo xumaystiisa lagu qariya qalbiga waxaa lagu qurxiya waa ataqwa ilahay in laga baqdaa lagu qurxiya saa ogeed ba ilahay tabaaraka watacaala uu ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim markuu ka hadlaayay libaaska yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum warisha walibaasu taqwa dalika khayr waa kaa shahidku ibna aadam waxaynu idin soo dejinay buu ilaahay yihi dhar xumaantiina qarxiya qur- qariya iyo riish baal waxaan shimbiraa laga sameeyo dhaxanta ayaa laga wadaa oo lagaga gabadaa waa dawa taasi waxa weeyaan quruxdii iyo asturistii jasadku ilahay ka hadla kasoo ilahay wuxuu le walibaasu taqwa dalika khayr intaa waxaa ka khayr badan dharka taqwada waa ziinat lqalb qalbiga wixii qurxinaya weyaan qalbiga walaala u gaajoodaa oo waa u haraadaa sida jirku waxa weyaan uu gaajooda u haraado waxaa cunto raashin iyo sharaab waa qalbiga ilaahay garashadiisa jacaylka ilaahay ilaahay ood tala saaratid ilaahay ood u noqotid ilaahay oo tabaaraka watacaala aada adeecdid ilaahay tabaaraka watacala waxaynu weydiisanayna walaalayaal inuu quluubteenna waxa weeyaan ka dhiga mid caafimaad qabta ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu inagu arsaaqo iimaandhaba inuu ilaahay daacad iyo khayrkii wanaagga inoo fududeeyo ilaahay tabaaraka watacala inuu naga leexiyo u naga sarfiyo xumaanta iyo macsiyada iyo sharka wallahu aclam sala allahu cala nabiyina maxamed wala alih wasaxbi